kulan looga hadlayo arrimaha amniga soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen qaramada midoobay saraakiisha amisom wakiilo ka socday dowladaha maraykanka iyo ingiriiska safiirada dalalka shisheeye u fadhiya soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa si weyn loogu lafaguray xaaladda amniga soomaaliya xilligan ku sugan tahay iyo sida wax looga qaban karo waxaana ugu horreyn ka hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inay ka go'an tahay sidii ay uga guulaysan lahaayeen ururada al-shabaab iyo daacish iyagoo kaashanaya saaxiibada soomaaliya We as a government are absolutely determined to win the war against Al-Shabaab and ISIS.
ka dowlad ahaan way naga go'an tahay inaannu ku guulaysanno dagaalka ka dhanka ah al-shabaab iyo isis iyadoo ay naga go'an tahay islamarkaana haysanno taageerada wadaagayaasha caalamiga ah waxa aan ku kalsoonahay in aynu si wada jira u burburin doonno islamarkaana u jebin doonno argagixisada waxa aynu si buuxda gacantooda ugu soo celin doonaa dhammaan dhulka soomaalida dowladda sharciga u leh iyo dadkooga To the legitimate state and its people.
sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya michael kitin oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qaramada midoobay inay diyaar u tahay mar walba inay kaalmayso dowladda si looga samatabaxo caqabadaha dhinaca amniga ee soomaaliya haysta I'm recommitting to providing waxa aan mar kale xoojinayaa taageero cad si soomaaliya ay u waajahdo caqabadaha hor yaalla gaar ahaana dhanka ammaanka horitaanka ay sameeyeen iyo horumarka maanta suurtagal ma aanu noqdeen guusha amisom la-aanteed and the progress today would not have been possible without the success of Amazon madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa tilmaamay in maamul goboleedyada oo idil ay haystaan dhibaato dhinaca amniga oo uga imanaysa al-shabaab iyo daacish waxaana uu xusay in looga gudbi karo taasi helitaanka hay-ado amni oo xooggan iyo dhallinyarada oo laga wacyigeliyo afkaaraha qaldan All the federal member states are facing the challenges of insecurity from Al-Shabaab, ISIL, and from dhammaan xubnaha maamul goboleedyada federaalku waxa ay waajahayaan caqabado kaga imanaya al-shabaab isis khilaafyo iyo xiisado kale si aynu dadka soomaalida nabad uga dhigno waxa aynu u baahannahay hay-ado amni oo xooggan maamul iyo kala dambayn hay-ado cadaaladeed oo la qadariyo iyo dowlado hoose oo sharciya waxaynu u baahannahay inaynu ka qayb gelinno dhallinyaradeenna waxaynu u baahannahay inaynu la dagaalanno fikradaha xunxun we need to fight negative ideologies.
axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo xaaladda amniga soomaaliya amniga soomaaliya see wax looga qaban karaa laba xaalood baa wax lagaga qaban karaa mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka waddanka ku haya ay ka ka shaqaynayaan mujtamaca dhacdiisa iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karay qodobka labaadna wuxuu noqon karaa in la sameeyo howlgal midaysan oo amisom ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado taasoo fududayn karaysa in la wiiqo kabacdina soomaalidu ay ku filaan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii dabagasho saa daraaddeed labadaa fikir ee fikirka iyo howlgal midaysan haddaan la helin maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaanan joogayna madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan oo ka hadlayay dhibaatada amni ee soomaaliya ka jirta ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay bixitaanka ciidamada amisom oo uu sheegay inaan la gaarin xilligii ay bixi lahaayeen amisom bixitaankeedu hadda la sheegay ani waxaan isleeyahay kulli hadduu wakhtigii amisom bixi laheed lama joogo sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin dhulkiina nabad ma noqonin dadka soomaaliyeed haddii hadda sidatan hadda ay yihiin looga tago dhibaatay noqonaysaa waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso amisom ayagoo ciidamadana dhistay dhulkuna nabad yahay diyadkuna ay furan yihiin inay markaas ay ciidamo kala wareegi karo ka la helo taas ayaa ayagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii taas ayagana abaalmarin u noqon karta dadkii kaalmeynayay dhaqaalaha ku bixinayay aad iyo aaday u mahadsan yihiin ayagana markii uun soomaaliya oo nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan unba ayagana waxay bixiyeen ayagana markaasay quuri karaan ugu dambayntii madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale jeelle xaas ayaa beesha caalamka u sheegay in wax laga bedelo qaabkii hore loogu shaqayn jiray maadaama xilligan lagu guda jiro wakhti dagaal culus la rabo in lala galo al-shabaab dhibaatada jirta ugu weyn oo hadda beesha caalamka aan runtii aan ku eedayn maayo laakiin aan u sheegaya waxaa weeye waxaad arkaysaa hal shay oo ama hal mashruuc oo sharikad e layidhahdo iyo mid b la yidhahdo iyo mid c la yidhahdo iyo mid x la yidhahdo afartaas midba wax yar ku leeyahay midba lix bilood markuu maqnaada kii kala imaanaya haddana lix biloodoo kale ka baxaya kii kala imaanaya mashruuca intii hore dumaysa intii dambe iyadoona weli imaan waa arrinta la dagaalanka argagixisada iyo waktiyada dagaalkuna way ka gedisan yihiin hubka iyo ciidanku waa inay iskumar joog waa in rasaasku in yani laysku hayaa waa in communication dhab ah uu jiraa oo gobollada dhexdooda iyo dowladda federaalka iyo amisom iyo cid kastoo dagaalkaas ku shaqale si kale loogama guulaysan karayo al-shabaab xubnihii kulanka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga afrika ee soomaaliya faransiiska madero madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo guddoomiyaha gobolka banaadir taabid cabdi maxamed waxaana kulankan oo socon doona laba casho lagu wadaa in gebagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed xasan kaati qoyste v o a muqdisho